kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhowaan waxaa ka dhacaya magaalada muqdisho falal ammaan darro oo isugu jiray dilal qorshaysan oo wariyaal lala beegsaday hoobiyaal dad rayada lagu waxyeeleeyey iyo qaraxyo ismiidaamina qaraxyada waxaa sheegtay kooxda al-shabaab waxaana falalkan amni xumo ay soo kordhayaan xilli soomaaliya ay ka baxday kumeelgaarnimo oo ay yeelatay madaxweyne iyo baarlaman cusub labaatan sannadood kadib dhinaca kalena awoodda kooxda al-shabaab la sheegay inay wiiqantay haddaba si loo xaqiijiyo ammaanka muqdisho hay-adaha dowladda ee amniga ma qaateen tallaabooyinkii ku habboonaa ciidamada ammaanka ma leeyihiin tayadii ay ugu hortegi lahaayeen falalka noocana soomaaliya ma leedahay istaraatiijiyad cad oo lagula dagaalamayo argagixisada iyo kooxo si dhuumaalaysi ah amniga u dhaawacaya su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabi doona jenaraal cusmaan xaaji cumar yare oo ku magac dheer jenaraal faalko jenaraalku waxa uu jagooyin sarsare oo kala duwan ka soo qabtay laamaha ammaanka iyo dembi baarista soomaaliya intii u dhexaysay na waxa uu ahaa qunsulkii soomaaliya ee talyaaniga jenaraalka waxa uu muddo ku noolaa britain haddase waxa uu ku sugan yahay magaalada muqdisho oo uu dib ugu laabtay dhowaan isagoo ka tirsanaa musharaxiintii madaxweyne ee doorashada ka hor tanasulay waxaana su-aalo weydiin doona jenaraalka qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan ku sugan jenaraal cusmaan ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa ku dhowahay waxaa tahay qabiil dhinaca ciidamada booliska ah ammaanka soomaaliya aad muddo ka soo shaqaysay maxaa marka kaaga muuqda ammaanka muqdisho tan iyo markii aad dib ugu laabatay wallaahi waxaad moodaa id mataqaanaa ammaankii uu sii xumaaday markii horeba boqolkii boqol ma ahayn laakiin waxaad moodaa markii madaxweynaha cusub la doortay iyo mataqaanaa sbiikarka in ay hoos u dhaceen xoogaha qaraxyo iyo balaaya dhacaya waxaan u sababay karnaa kala guurka iyo mataqaanaa labada madaxweyne oo isbedelayso ayaan sabab uga dhigi karnaa iyo ciidankii oon maaragtay loogu talagelin waktigan kala guurka ah oo labada madaxweyne waxay ad in la kobciyo jidadka la dhigo meel walba mataqaanaa wardoon loo diro iyadoo islamarkaa qoladan dawladda kasoo horjeedana ay og yihiin daciifnimada xalkaas ka taagan askartii oo baahan siyaasadii oo kala fogeysay ciidanka waxaan bari jirnay waagi hore wax siyaasad la yidhaha inaysan gelin shaqana ku lahayn laakiin waayahan cusub waxaad moodaa mataqaanaa inay dad la safanayaanba waa hagaag jenaraale qadka taleefonka magaalada muqdisho oo aad ku sugan tahay waxaa ku jira abuukar albedri oo ka mid a wariyaasha soomaaliyeed ee madaxa bannaan abuukar albedri waad i maqlaysaa si fiican waa ku maqlaa oo salaamaya jenaraalkana waa kaa qaaday abukar marka hore fikirkaaga marka xigana jenaraalka waxa kuu furan su-aal inaad weydiiso dhinaca amniga ah ya aniga waxaan aaminsanahay magaalada muqdisho oo jenaraalkana joogo anigana aan joogo amnigeedii dhinac ahaan wuu soo hagaagayaay oo dagaaladii cuscuslaa iyo madaafiicdii dadka duldhici jiray ma jiraan laakiin markaan saxaafadda yidhaahdo mararka qaar waxay nooga amni xun tahayba xilligii dagaalada socdeen oo madaafiicda dhacaysay inkastoo taas ay khasaaro badnayd amniga ka jira magaalada muqdisho ee dadka dareemayaan saxafiyiintu ma dareemayaan marka jenaraale mis leedahay dadkii dawladda soomaaliya wax loo soo baro khubarada ahaa waxay galeen kaalintoodii sababtoo ah weli ma hayno khubara inta meel isugu tagtay ama ciidan ha ahaadaan ama aqoon-yahan ha ahaadaan ama macalimiin jaamacadeed ha ahaadaane ayagoon xildoon ahayn shaqadoon ahayn ama dhaqaaladoon ahayn oo qola siminaari wax wada aan isu keenin qole inta isu tagtay soo saartay talooyin dalka wax lagaga qaban karaa marka mis leedahay eedda qaybaad ku leedihiin aad hadda leedahay tababar xumaa dhacday wa waa gartay jenaraal cusmaan adaan ku siinayaa wa waan maqlayaa waan maqlayaa waana uga jawaabaa abukar albedri si fiicanuu u hadlay laakiin waxaad moodaa socdaalkaygaba inuu la socon aniga halka musharax madaxweyne ayaan u soo aaday aan u imiday marka waktigii cariiri igu naqday maalintii u dambeysay ayaan imid sidaa daraaddeed waa ka tanaasulay dhowr jarna waa ka sheegnay idaacadahana waa ka sheegnay nidaamka wax ku socdaan ma ahan kii lagu soo celi lahaa nabadgelyada waxaad ogtahay mataqaana hadda waa la baxshaalile qolada dawladda kasoo horjeeda laakiin yan su-aasha taalla meesha yaa bixiyey waayo waxaa bixisay amison ma garatay kuwaana waa daba socdeen waxaad moodaa niyad xumo aada u qoto dheer ayay qabaan ciidanku hadday tahay xag dhaqaale iyo hadday tahay xag mataqaanaa cadaaladiis labadaba waa qabaan dallacaado oo jananyo major general sareeyadaas waxyaalahaas oo dhan oo waxay jirinayaan ciidanka wax la yiraahdo af ajnabiga maal umore joy niyad xumo iyo cadabtooya xataa dili karaan mida kale ciidanku waa in lagu tababaraa markii horeba inay yihiin dad ka sooman siyaasadda haddii ay dhaxdo inay siyaasadda dhex galaan hade markaa waa tii waagi kacaankii oo kale inqilaab saasa inuu dhacaayo oo loo adkeysan waayo waxyaalahaasoo dhanaa jira oo maaragtay dhibaayo adkeynta nabadgelyada aad aadaad u mahadsan tahay waxaan rabaa inaan aan u gudbo qadka dalka netherland waxaa ku jira dhegaysta naga soo wacay halka dhegaysta may maqlaysaa si fiican waa ku maqlaa waa ku maqlaa magacaaga ku bilow marka hore magacaygu waa ciise cali geedi oo jooga waddanka netherland aniga waxaan ka tirsanaa jiray shaqaalaha dawladda hoose waktiyadii maaragtay dawladda hore markay dhacday wixii ka dambeeyey markii aan fikirka ka dhiibto waxa waaya yani waddankan waxaan isleeyahay muddo badan aan waddanka dhex joogay waddankane waxyaalaha hadda ciidamada hadda lagu sheego meesha qaar badan oo kamid a ama madaxdooda kamid a ayaa waxay yihiin nimankii kabamaryanada ahaa oo darajada la iska siiyey oo aan wax tababara soo marin oo aan ciidan wuxuu yahay aan waxba ka aqoonin oo darajo la siiyaa meesha jooga laga yaabay inay labada dhinacba madax ka wada yihiin oo oo kuwa dawladda kasoo horjeeda iyo kuwa dawladda labadaba ay ka tirsan yihiin ammaankiina marka maalin walbabaan rayidkaa la laayaa nimanka madaxdaahuna maba fiiriyaan dhiigga dadka rayidka ah ee daadanaya maba fiiriyaan uma qiimaysna dadka booliskana waxaa lagu yiqiinay inay ammaanka dadka rayidka ah ay ka shaqeeyaan marka maanta waxaan janarka weydiinaya wuxuu leeyahay uma aanan imaanin ammaan uma aanan imaan ayuu leeyahy waa nin booliis ah waa nin genaraal ah muxuu uga damqan la-yahay maalin walba bulshada rayidka ah ee lagu baabi'inayo muqdisho waa nin usoo bartay waxbarashada usoo maray ciidamada inuu dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan u wax taro waa nin odaya waa nin waa u diyaar garoobay inuu noqdo madaxweynihii waddanka noqdo ma u muuqataa inaysan danaynayn saraakiisha sare ee dawladda ama ciidamadii horeba aadaane dadka rayidka ah ee ku baaba'aya muqdisho maalin walba la leynayo ma laga ma u muuqataa arrintaasi janag saasaan weydiinaya waa gartay generaale waxaan is leeyahay inkastoo ammaanka magaalada muqdisho aan ka wada hadlayno haddana su-aalaha waxaad moodaa in laydinku soo godayo oo saraakiishiinii ciidamada ee soomaaliya ee hore kaalintoodii meesha ay ka maqan tahay sidaan u gartay marka maxaad kaga jawaabaysaa eedaha horta si fiican ayaan u fahmay su-aasha ninkaa saaxiibkay ah jawaabteeduna waa caddahay markii oo mataqaanaa markii hore waxba laga qaban waayey ciidamadii dalka u dhishayna laga xaaraantimeeyaba howlahoodii qabsadaan hadde qasab waxaa naqatay sarkaal beeleed inuu adduunka la wareego aniga muqadishaani aan ahay dadka xamar ee laga sugaayo nabadgelyada sida loo soo celiyana ilaahay baa ibaray waa midda hadda aan sheegayey ciidanku waa isagaa isku qabiil ah hal qabiil inuu yahay ayaan barnaa waxaan bari jirnay waxa la yidhaha spirita decorbo hal qof inay isku yihiin ayagaa isu hiili jiray hadda labaatan sano tii dibad dibadday ka baxday marka waxaan kaa rabnaa hawshan aada baratay weligeed nin iyiri ma arkin weliba anaa intaa qaybinaya weligeed nin iyiri war cusmaano keliya maahan aniga tababarka inaan sii jiray ciidamada booliiska waxaan sii jira kaadirkii dawladda qaar badan oo wasiiro ahayd aniga iskoola boolisyaan ka soo saaray liadershipkaan bari jiray habka hogaamintaan bari jiray shuruucdaan bari jiray hadda weligay ma arag nin dad badan oo dambiilaha joogo nin baa gurigiisii soo fiiri maagaayo markii la ogaado kuwa ku jira meeqaa lagu dilay waa la socotiin yani maxay ku tusiha ama iyagaa raalli ka ah ciidamada ama iyaga laftoodaaba hawshaan fulinayo marka arrintan waxay u baahan tahay madhowa waxay u baahan tahay ciidankan lacag fiican in la siiyo waagi waa sheegay waxaan idhi hadda ka hor mar aan voice of america ka hadlayay lacagtan la siinaayo dawladahan ajnabiga ah kun kunay qaataan sida aan ka warhaayo haddii la siiyo kuwaan laba boqol shan boqol sideed boqol loo kala qaybiyo waxaan hubaa niyadooda kor u kaci lahayd waxa oo mataqaana la yidhaahdo niyad dhisid ayaa geli lahaa naftana waa uhuri lahaayeen hadda laakiin danahooda gaarka ah waxay daba socdaan maaragtay ilaa hadda waxay gaartay in la geynayo amison ciidan ka tirsan saldhigyadii booliiska taasoo macnaheeda ay tahay ma ku aminsani waa niyad xumo kale kusii abuurtay waad mahadsan tahay jenaraale ka hor intaan qadka dadweynaha mar labaad u furin jenaraale waxaan rabaa inaan su-aal kale ku weydiiyo waxaad la socotaa waxa dhacaya magaalada muqdisho ma jirtaa istaraatiijiyad meesha ka maqan oo haddii la qaado dhinaca amniga oo dhinaca amniga loo qaado xaaladda wax kusoo kordhin karta wa waa jirtaa hadday tahay mid dhaqaale mid tababar mid mataqaanaa moral dhisid ciidanka in moralka loo dhiso waxyaalahaas waa waxyaalaha ugu waaweyn oo saldhiga u ah howlgelinta ciidamada hadday maqan tahana waxaa maqan mataqaanaa waxqabadkii o dhan inta kale waxaan ku darayaa uma imaan aniga ciidamadan ama janinyadan leesu keenay oo mataqaanaa lagu casuumay aniga kama tirsan aniga waxaan iskeedaan u imiday waddankan inaan wax ka bedelo ayaan kusoo talagalay haddii weli ilaahay iima idmin oo mataqaanaa kuma adkaan hadda waxaa muuqata jenaraale in kooxda al-shabaab falalkan qarbudaada ah ee dilka iyo dhibaatada ka geysanaysa magaalada muqdisho awood ahaan ay sii wiiqmayaan oo hay-adaha ammaanka dunida iyo kuwa ka faallooda arrimaha gobolka geeska afrika ay leeyihiin kooxdu awoodoodii way wiiqantay oo magaalooyin badan bay weysay dhinaca kale waxa socda weeraradan aad arkaysa ee dadka lagu waxyeeleynayo qaababka hadda ay ku shaqeeyaan marka hay-adaha amniga ee soomaaliya gaar ahaan nabad sugidda iyo booliska adigoo eegaya khibradaada dhinaca amniga ma is leedahay waa mid lagu xaqiijin karo ammaanka magaalada muqdisho iyo soomaaliya guud ahaan maya malihii waa ka fog tahay haddaan moral jirin ama niyadaadu aysan sarrayn waxba ma qaba kartid taasaa dhimatay in lasoo dhisana u baahan wadanimo lagu abuuray hadda kahor waxaa yidhi ciidamadan loo qaadaa dibadda oo uganda iyo tanzania lagu tababaraa la dhahayo waxaa ka fiican kana waa sharaf badan in dalka gudihiisa lagu tababaro luqad ay yaqaanaanna loogu tababaro loona dhiso wadaninimo hadda nimankan wadani looma dhiso badilo baa lasoo baraa ma galatay dhinaca kale waxyaalihii u baahnaa waa ka maqan yihiin hadee marka qasab uu ku yahay in mataqaanaa uu ka sigsaago inuu raadiyo inaan la dilin midda kale dhinacan aad leedahay waa nimankii waa la weyqay okay cududa weyn waa la weyqay markii nimankan waxaa lagula dagaala dayuurado waxaa lagula dagaala dabaabaad waaweyn waxay dhaheen sidaad la socotiin waxaan bedelaynaa xaaladda iyo khidabaha aan ku dagaalamayno yaan yaan bedelaynaa dib ugurashadeenna waa noocaas ee ma ahan inaan jabnay taalkeeda in la xaqiijiya u baahan tahay oo mataqaanaa runahaantii ma jabeen mase waa dhufaysay kuu galeen waa inaa kala ogaataa dadkii aad ku shaqaysanaedu soo sheegi lahayna waa soomaalida nabad sugidda dharcadda ah booliiska dharcadka ah iyo xoogga dharcadka ah marka haddaysan soo sheegin macnaheeda waxawaay maalin walba qaraxaasaa dhacayo waa gartay waa gartay dhegaysto kale ayaa qadka ku jira ha ha bashiir baa la yidhahdaa bashiir magaaladaad joogta iyo magacaago saddexan magaaladan joogo waa dalka holland magaciygana waa bashiir jalaal barrow runtii generaalka aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa iyo idaacadda v o a aan waktiga aura iyada ay janis aan uga helay inaan kala xataab qaato barnaamijkan in muddana aan qadka ku sugay aan baadigoobayay waad mahadsan tahay marka hore fikirkaaga waxaa looga hadlayaa barnaamijka amniga magaalada muqdisho iyo sida uu yahay iyo waxa ka dhiman marka fikirkaaga marka hore kadibna generaalka barnaamijka martida ku ah generaal cusmaan falco ayaad su-aal weydiin kartaa maanta muqdisho waxay u baahan tahay xal iyo sidii nabad waarta ee shacabka soomaaliya ay ugu diirsan lahaayeen generaalka aan su-aasha aan weydiinayo waxay tahay maadaama generaal aad tahay aad xaaladda soomaaliya in muddo dalka soomaaliyana aad ka warhaysid dibaddana aad ku noole haddana muqdisho aad joogtid sidee loo heli karaa in ammaanka soomaaliya ay d ciidanka ay sugaan ciidamada nabad ilaalinta muqdisho jooga waxay qaataan qarash badan ma isku kalsoonaan karaan ciidamada dalka haddii la aas-aaso in qarashka ama labaatanka ama tobanka ay qaadanayaan mid ninkiisa ayaa mara saarta ee la yidhi haddee wadanka nabad hadduu noqdo ciidanka ama ninka askariga asaga ayaa qarashka u helaya ciidamada shisheeye car qarashka ay qaadanayaan qaadanayaan wax ka zaaid ayagaaba heli doonaan taasi marka hore in laga kaaftoomo ma geliyeen maanka ciidamo shisheeyo jenaraal cusmaan faalko taas ayaan weydinayaa amnigan muxuu xaggee ka soo bilaawday dhibkan xaggee ka yimid cadaalad darro ku yimid waagi dadkan shacabka muxuu kacdoonka ka sameeyey cadaalad darro ilaa haddana maxaa socda cadaalad darro saakin nin waxaa ii yimiday inspector ah laba laba wuxuu leeyahay laba xidig oo yaryar magalati iskoola bulisiyaan dhex deganaa ja inspector u ahay ninka xabadaan uga tegey war waxaan idhi ilaa labaatan iyo kow sana aan kaa maqnaa meesha janaya la wada qaatay maxaa ku dhigay hadda wax aniga idaneeyo iyo wax oo maaragtay ila walwalo ma arkino weli idinka waagii askariyan ku qoray ilaa inspector waa la socday wuxuu uri waa buruburu waa naloo dalacsiin jiray imtixaan baa nagala qaadi jiray ma jirto weli waxaad arkaysaa subaxa ninkanan aad arkee beri kabtanaad arkee kanaad arkee marka midda u weyn weliba booliiska aan hubo oo xaqiijiyey waa cadaalad darro marka haddii nin cadaalad darro lagu sameeyey waxa laga sugaa maxay tahay su-aashu magarati naftiisa ninkan askariga anaka waxaan ugu talagalna naftiisa inuu uhuro dadweynaha wuxuuna uhuri karaa marka cadaalad asaga laftiisa uu meesha ku yimid haddiise uu ku yimiday garab weligay garab waa maqli jiray laakiin waxyaalaha dhaca waxaan weligay arkay ma aha haddii mataqaan tala ay naga qaataan waxaan jeclahay inaan madaxweynaha cusub iyo baraayin ministarka cusub oo qaba doono inaan kula taliyo war waxaan bal dib u eega hala fiiriyo sababta waxaan ay u dhacayaan waa maxay waa garta waa mahadsan tahay waxaa qadka ku jira uu dhegaysto kale oo naga soo wacaya dalka britain dhegaysta ma maqlaysaa si wanaagsan colaad magacaygu waa cali maxamed xaaji cali deeq oo kana howlgala telefishinka qaranka soomaaliyeed istuudiyihiisa magaalada london marka hore fikirkaaga kadibna waxaad su-aal weydiin kartaa generaal falco oo barnaamijka marti ku ah fikirkayga haddii aan gudagalo magaalada muqdisho sida aan la soconaba waxaa muddooyinkan ugu dambeeyey caado noqotay dhibaateynta suxufiyiinta shacabka iyo waxyeelada isdaba joogga ee soo gaara iyo dulduleelo ka muuqda dhinaca ammaanka laamaha amniga la dhihi karo si hufan uma gutaan hawlahooda shaqo arrinta aan rabo in aan generaalka cusmaan faalka weydiiyo sida hadalkiisa uu ku cabiraba waxa uu sheegay inay cadaalad darra jirto cadaalad darradaas intii jirtana aan amnigu uusan noqon karin mid gacanta lagu dhigo oo la xasiliyo sideese ugu habboon ee lagu wajihi karaa isagoo kaashanaya qabri khibradiisa ciidameed aadaan ugu faraxsanahay su-aasha cali deeq jawaabteedana waa jahal sheekadeydii horena waa ku jirtay marka ugu horeyso waxaa loo baahan yahay ciidanka dib u habeyn in lagu suubiyo sababtu ciidamadii la rabay inay ka celiyaan dadkan inqilaabka ku sameeyay dawladda ayagiyaa qoryaha u geynaya waa gudoodsan yahay ninkan waa xariisan yahay wuxuu ka xariisan yahay waay anigana aan baahay ugu dhimana kanna uu mataqaanaa u noolaaha marka ninka askariga dhib weyn u qabaa aniga waxaan xogogaal u ahay oo dadku aysan ogeyn intooda badan dagaalkii maalintii sabdiga galabtigii ka bilowday ee dawladdii lagu fatagediyey askaraa bilowday askartaa dawlad nacaab uma bilaabin waxay u bilaabeen maalin walba waxay arkeen lacago khasnadaha dawladda laga soo qaadaa maqaasiin sinaaya la keeni jiray ninkan waa fiiriyeen maalintii dambe afar beebe ay soo qaateen markii la dejiyey kii waday iyo kii la wareegaba waa dileen dadweynihii markaasi waxay isdheen maanta dagaal culusaa jiro dawladdu way noo bareystay runtii markaan idiin sheego taasay ka bilaabatay waan u taagnaa okay marka generaale su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo sidaan la soconno muqdisho waxaa jooga generaalo boolisa iyo kuwo militariya oo rugcadaa ah oo aad ka mid tahay waxaa igu maqaalaa in inuu joogo generaal galaal waxaa kaloo jooga generaal muuse xasan oo xildhibaan ah generaal maxamed saalax baa jooga kuwo kalena dibadaha ayay joogaan oo aad waad iska warhaysaan kolley waxaa muuqata dalkii inuu idiin baahan yahay ood wax usoo barateen maxaa taageeraha ood ugu fidin kartaan dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub oo aad kusoo kordhin kartaan bay kula tahay ammaanka horta waajibay ku tahay waxay qaban karaan inay qabtaan laakiin wax walba waxaa ka weyn markii aad tiraahdo war adiga hawshaan ila qabo waddana ila jeex ila wad hawshi laakiin marka layska kaa ilaaliyo ama mataqaanaa dhinac lagu faquuqo waxaad leedahay reeyaa dhiibay waana ka soconay wax kaloo jiri karaba ma jiraan
intaa ayaanu dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa marti ku ahaa jenaraal cusmaan xaaji cumar yare oo ku magac dheer jenaraal falco jenaraalku waxa uu jagooyin sarsare oo kala duwan ka soo qabtay laamaha amniga iyo dambabaarista ciidamada booliska soomaaliya waxaana uu ku sugan yahay magaalada muqdisho intaan barnaamij midka la mid a ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo